gurigan oo ka samaysan shabaq iyo biro laysu geeyey ayaa waxaa lagu beeraa noocyo kala duwan oo khudaarta ah kuwaasi oo lagu waraabiyo ceelbiyood meesha laga hirgeliyey mid ka mid ah dhalinyarada kambaniga loo xilsaaray hirgelinta mashruucan ayaa waxa uu sheegay inay wadaan dadaallo kale oo lagu dhisayo guryo kale oo lagu barbaariyo dalagyada muhiimka ah sidaad aragtaan waa green housekii iyo wixii nersariga loo yaqaan iyo shabaqiisoo la socda sidoo kale halkaas maxaan ku idhahdaa ceelkii ayaa qabyo ah iyo soolarkii iyo wixii kale la socday sidoo kale waxaa iyadana qabyo noo ah hal hektar oo greenhousekan ka dambeeya oo asigana drip irrigation ama tubooyinka waraabka tifqinta loo yaqaano la saari doono ilaa iyo qaybtani waa hal qayb afartii qayb oo kalena iyagana sidoo kale shaqadii ayaa ka socota maxamed bashiir qaasim ku-xigeenka wasiirka wasaaradda beeraha maamulka hirshabelle ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka go-an tahay horumarinta wax soo saarka isagoo sheegay in ay ugu baaqayaan iskaashatooyinka inay ilaashadaan guryaha loo dhisayo waxaan leeyahay qof kastow wixii lagugu qafto oo lagugu saacido inaad adigu xafidato oo ay shaqaysan adaa lagaa doonayaa wasaaradduna way ku kormeeraysaa hadday noqon lahayd green house hadday noqon lahayd ganaal la dhiso hadday noqon lahayd cagaf lagu siiyo midaad leedahay ma aha midaad bulshadu ugu shaqaynaysa waa lagu kontaroolayaa hirgelinta mashruucan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaar ka mid ah beeraleyda degmada jowhar ay ka cabanayaan cayayaan naafeeyey dalagyadii ay dhigteen qoyskay markay qudaarta oy wax fiican igu soo aado waana ka afisey aniga qoyskayna waana ka afisey ilay beer fallaal ma jirto hadday xun tahay beerfalaal hadday kuu fiican tahayna beerta anay kuu fasho ay qoyskana kuu kaafinaysaay wasaaradda beeraha maamulka hirshabelle ayaa wada dadaallo lagu dhisayo guryo cusub si loogu barbaariyo dalagyada muhiimka ah haddii ay taa hirgasho ayaa waxay noqonaysaa mid aad u koobcisa wax soo saarka deegaanka oo sanadihii ugu dambeeyay abaaro iyo fatahaado ay dhibaatooyin badan u geysteen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne